asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha meel kasta oo aad dal iyo dibadba naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali dsbronews com kuna soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadba idinka haynay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a maxkamadda gobolka hargeysa oo xukuno ganaax xadhig iyo ruqsad kala noqosho ah ku riday mas-uuliyiinta wargeyska haatuf iyo xisbiyada iyo saxaafadda somalilan oo si kulul u cambaareeyey xukunkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo aanbabaxay dalka equatorial guinea kana qaybgalaya shirka madaxda afrika wasiirka maaliyadda iyo guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan oo maanta kulan ku yeeshay xarunta wasaaraddaasi iyo ujeeddada kulankaas maamulada isiidan oo soomaaliya ku soo badanaya iyo magaalada baydhabo oo uu maanta ka dhacay banaanbax ka dhanna heshiiskii midaynta maamulada koonfurta soomaaliya boobka xaaraam oo koob iyo sagaashan ruux oo hablo iyo inama iskugu jira mar kale afduqiimahalehawada nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan war wixii caawaanidii haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan maxkamadda gobolka hargeysa ayaa ku xunkuntay mulkiilihii wargeyska haatuf yuusuf cabdi gababe saddex sanno oo xadhiga konton milyan oo ganaax ah iyo wargeyska oo ruqsadii lagala noqday xukunkan ku dhawaaqay garsoorihii dacwadda hayay mana jirin cid saxaafadda ah oo ka warhaysay inuu xukunku maanta dhacayo kadib markii shalay oo uu mudaysanaa dib loo dhigay ciidanka asuubta ayaa isla markiiba xabsiga u dhaadhiciyey yuusuf cabdi gaboobe xukunkaas lagu riday wargeyska haatuf iyo mulkiilaha wargeyska yuusuf cabdi gaboobe ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee lagu rido gaar ahaana ganaaxa iyo ruqsadda lagala noqday wargeyskaasi dhinaca kalena waxaa isa soo taraya cambaaraynta loogu jeedinayo xukunkaas ay maanta riday maxkamadda gobolka hargeysa oo ay soo jeedinayaan xisbiyada mucaaradka saxaafadda iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ugu horreyn gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta wax aan somalilan dhaqan u ahayn ku tilmaamay habkii loo maray maxkamadayntii mas-uuliyiinta haatuf waxa uu sheegay in xukunkaas lala oo laga qariyey ehelka iyo daneeyayaasha dacwadda wargeyska iyada oo ciddii nasiib u yeelatay inay wakhtiga goobta joogaanna loo diiday inay maxkamadda galaan waxaa kale uu sheegay in loo diiday lagana qariyey qareenadii difaacayey waxa uu tilmaamay in ay ugu baaqayaan shacabka xukuumadda iyo caalamkaba in saxaafadda loo raaco xeerkooda uu baarlamaanku ansixiyey cabdiraxmaan ciro waxa uu ku dooday in waxyaabaha ay xukuumaddani ku kacaysaa ay si xun u dhaawacayaan xurmadii ay somalilan caalamka iyo gobolkaba ku lahayd waxaana ka mid ahaa hadaladii guddoomiyaha kaga hadlayy ama xukunkii maanta laga gaadhay haatif guddoomiyihii iyo tifakarihii iyo institutionka labadaba intaba somaliland waa qaran aynu doonayno inaynu wada daafacno inaynu wada dhisno inaynu ictiraaf u raadino somaliland waxaynu ku iibinaynay inay jirto saxaafad xor ah somaliland waxaan ku iibinaynay in xorriyatul qowl jiro ma freedom of press somaliland waxaan ku iibinaynay in xuquuqal insaanka la ilaaliyo oo human rightsku aada loo ilaaliyo maxkamadda haatis qof waynu sugayni way socotay go-aankana waa la sugayey laakiin waxaa dhacay sida lay sheegay saaka ano sideedii iyo ruba xafiiska fadhiya waxaad mooday inay ku cusbayd dhaqanka garsoorka somaliland maxkamad ama xukun la midi roorteeyo iyadoo aanay joogin eheladii yuusuf iyo tifataruhu iyadoo inay joogin saxaafaddu iyadoo inay joogin looyaradii u doodayey labada eedaysane iyadoo loo diiday dhammaan dadkii farakutiriska ahaa ee u suurto gashay inay halkaa joogaan iyadoo ahayd nidaamku aynu ka baranay garsoorka somaliland in maxkamaddu ay noqoto mid furan waxaan si adag u cambaareynayna qaabka sida ugu adag u cambaareynayna qaabka uu dhacay xukunkaasi haddii xukunku cadaalad ahaa sabab loola dhuntaa oo dadka looga qariya oo helada looga qariya oo dayarada looga qariya oo shacbiga looga qariya may jirin waxaa yartay xukunkaasi inaanu markaa si cadaalada aanu dhicin waxaanu ugu baaqaynaa nidaamka somal garsoorka somaliland in madax banaanadiisa la ilaaliyo oo uu ka madax banaanaado wax kasta oo siyaasad ku saabsan waxaan mar labaad kusoo koobayaa xisbi ahaan arrintaa sidaas falkaas sidaas u dhacay si adag adag ayaan u cambaareynayna waxaan rajaynaynana in xukunkaas cadaaladda lagu soo celiyo haatif guddoomiyaha iyo sifatilahana ay xorriyaddoodii ay insha allahu ay helaan waxa kolleyba la rajaynayey dawguna uu yahay in lagu maamulo saxaafadda xeerka saxaafadda jamhuuriyadda somaliland waxaana caddaatay inaan xeerkaa lagu maamulin ee xeerar kale xukunkaa lagu maamulay saxafiyadda somalilan solja ayaa si kululoo cambaareeyay xukunka maanta ay maxkamadda gobolka hargeysa ku riday mas-uuliyiinta wargeyska haatuf xogayaha guud ee ururka saxafiyinta somalilan solja maxamed rashiid maxamed faarax oo warbaahinta la hadlayay kadib markii uu soo baxay xukunka lagu riday yuusuf cabdi gaboobe iyo axmed cali cige oo ahaa tafaftirihii wargeyskaasi ayaa sheegay inuu yahay xukun kani mid xataa aan ahayn kii ciqaabta ee horeba looga qaylinayey waxa uu intaas raaciyey in xukunka maanta ay maxkamaddu ku raali gelinaysay sida uu sheegay laba ka mid ah dadkii soo dacweeyey wargeyska haatuf oo uu ku sheegay inay kala yihiin wasiirka macdanta iyo biyaha ee somalilan xuseen cabdi ducaale iyo baashe cawil oo madaxweyne siilaanyo sodog u yahay waxaana uu dhinaca kale ugu baaqay dhammaanba dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamka iyo gobolkaba inay si degdega usoo farageliyeen caburinta ay xukuumadda somalilan ku hayso xorriyatul qowlka waxa uu maxamed rashiid tilmaamay in ay maanta waxa dalka ka dhacaya ay yihiin wax la mid ah faralkii ay ku kici jirtay xukuumaddii siyaad darre ee la riday hadaladii xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta somalilan ee sooja maxamed rashiid maxamed faarax oo arrimahaasi kaga hadlayay
sida wada ogtiinba wax la xukumayay wargeyskii hatif iyo labadii mas-uul ee guddoomiyaha yuusuf cabdi goobe iyo axmed cige axmed cali cige oo ah tafatirihii guud ee wargeyska waxaa lagu xukumay saddex sanno oo xadhiga konton milyan oo garaaxa iyo ruqsadii wargeyska loola noqday waa arrin aan xitaa xeerkii saxaafadda markii laga tegay xeerka ciqaabta guud waxay ku leeyihin dadka sharciga yaqaanaa ganaax la ganaaxo waxaa ugu badan lix milyan xeer xitaa xeerkan waxaa la odhan karaa xeerkii wasiirka maxanta iyo baasha cawil ayaa la odhan karaa kan lagu xukumay waxa weeye maxkamaddu waxay raalli gelinaysa laba mas-uul oo dacwadda ka dhan ahaa afar mas-uul baa soo dacway wargeyska shagaraa tole waxaa hadlay lix iyo toban xildhibaan oo ugu baaqay xukuumadda inay ku dhaqanto xeerka saxaafadda somalilan nambarkiisu yahay twenty seven of lifty thousand four waxaan ku rajo weynahay marka ay fasax ka soo noqdaan golaha wakiiladu in lagu soo sameeyo mooshin ah sharci jibaha ay xukuumaddu jebisay xeerkii saxaafadda iyo xeerarkii ay ku dhaqmi weydo dhan marka waxaan leenahay daneeyayaasha caalamiga ah ee reer somalilan daneeya iyo cid kasta oo xorriyatul qowlka u doodaa in ay dhegaystaan dhawaaqa lagu diidan yahay xukunka sharci darrada ah ee kii ka dhacay masar ku ka weyn ah ee ku dhacay wargeysa hatfiya mas-uuliyiintiisa waxaana kiiskaas hore waraysigii hore ama shirkii jiraadii hore maxkamadda horteeda ku qabtay waxaan sheegay inuu xukunku qoran yahay kadib markii laba garsoore oo loo geeyey labadii garsooreba ay diideen ay yidhaahdeen xukunkan annagu qoran kuma dhawaaqi karno oo wax aanu annagu qaadno mooyaane wax naloo yeedhiyo kuma ma qaadano waa la kordhiyey runtii kaa hore waxaa ka qornaa laba sanno iyo lix milyan waxaa laga dhigay saddex sanno iyo konton milyan iyo ruqsadii oo laga qaado waxaana leeyahay xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamed siire ka mas-uulka yahay usoo noqdo sharciga qofka u qaldamaa qalad baad samayseen wargeyska obaaley wargeyska had maanta wadin xidhanyihin universal xafiiskeeda hargeysa waad xidheen waxaan leeyahay saxaafadda madaxa bannaan ha la xaq dhowro oo dastuurka iyo dimuqraadiyada ha la eego waxaanan kiiskan uu garsoore asad u xukumay laba qof buu raaligelinayay afarta qof bas waa ashkatay waa baashacwil iyo wasiirka macalintii biyaha xuseen cali ducaale labadaa qof ayaa xukunka raalli ka ah oo lagu raaligelinaya markay boqortooyooyinku dalalka qabsadaan waxay sameeyaan hebel baa xanaaqaya la raaligeliya la dhahdaa waxaad moodaa inaynu ku noqonayno sidii siyaad barre iyo dictatooriyadii iyo wixii inaynu dib inagu soo noqonayaan markaa madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dimuqraadiyeed baa lagu doortay dimuqraadiyada ha burburin waa ta aad ku nooshahay waa ta aad dawladda ku tahay waa ta aad madaxweynaha ku tahay daraatole rayta hadal yidhi haddii uu madaxweynuhu diido shuruucdayada aanu soo saarno buu yidhi isagana digratadiisa la diidi doonaa taasaanu aysanay waxaan leenahay baarlamaanka iyo hay-adaha xuquuqlisaanku arrinta wax ka qabtaan والسلام عليكم ورحمة الله
رئيس الوزراء حكومة فدرالية الصومالية مدن عبد الولي الشيخ أحمد محمد يوفته هوغامنيا أيا قلبت وأن ببحي دالك إكواتوريال غيني halkaas uu ka dhici doono shirweynaha aha ay iskugu imanayaan dalalka xubnaha ka ah ururka midowga afrika ee eu ra-iisul wasaare cabdiweli oo shir jilaa-id ku qabtay garoonka diyaaradaha ay ka haadaan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimo door ah oo ka mid tahay ujeedka socdaalkiisa iyo xaalada bini-aadanimo oo laga soo sheegayo deegaana ka tirsan gobolada dalka aniga iyo wafdiga ila socdaaba waxaan uga qayb gelaynaa dalka ecuatorial guinea shirka madaxda africa waxaana inta aanu ku sugannahay dalkaas la kulmi doonaa hogaamiyaasha dalalka africa oo kala hadli doona arrimo khuseeya soomaaliya iyo guud ahaanba mantaqada ayuu yihi ra-iisul wasaare cabdiweli oo dhinaca kale tilmaamay in qaybo ka mid a gobolada dalka ay ka jiraan xaalado bini-aadanimo waxaanu ka codsaday shacabka soomaaliyeed ee waxayse inay u gurmadaan dadkooda tabaalaysan ugu dambaytana ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa mar kale soo dhoweeyey heshiiskii ay muqdisho ku kala saxeexdeen dhinacyadii isku hayay maamul samaynta lixda gobol iyo saddexda gobol ee koonfur galbeed isagoo tilmaamay inay dowladdu inay diyaar u tahay ciddii wax tabanaysa heshiiskaas ee wax ka tabanaysa in wadahadal lagu dhammeeyo qaramada midoobey ayaa toddobaadka soo saartay digniine tan la mid a oo sheegaysa in ay suuragal tahay in soomaaliya ay ka dhacaan abaaro ay dad badan ku leedaan taarta dhibaato xoogan haddii aan si dhaqso ah gargaar loo gaadhsiin gobollo ka mid ah soomaaliya ugu dambaytiina wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dibadbax aada u ballaadhan aynaa ka soo qayb galeen boqolaal dadweyne ah oo kasoo horjeeday heshiisla sheegay in lagu mideeyey maamuladii koonfur galbeed ee soomaaliya kaa oo maalin ka hor lagu seexay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya dibadbaxa maanta ka dhacay magaalada baydhabo waxaa soo qabanqaabiyey maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu hogaamiye madoobe nuuno maxamed waxaana ka qayb galay dibadbaxaasi hadalna ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dadka dibadda baxa dhigayay ayaa ku dhawaaqaya hadallo lidi ku ah heshiiskii ka dhacay xarunta madaxtooyada soomaaliya oo la sheegay in lagu mideeyey maamuladii koonfur galbeed ee soomaaliya ayna dowladdu u aqoonsatay maamul saddex gobol ka kooban oo loogu magacdaray koonfur galbeed shacabka magaalada baydhabo qaarkood oo dibadbaxa ka hadlay ayaa sheegay in marnaba aysan aqoonsanayn maamulka saddexda gobol iyo ee ay dowladdu aqoonsatay si kastaba ahaatee waxaa xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya shir degdega iskugu yeedhay golihiisa wasiirada kulankaas oo u muuqday mid lagaga arrinsanayo habka loo waajahayo xiisadaha ka soo kordhay maamulada isdiideen ee lagaga dhawaaqay gobolada koonfureed ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo maanta dalka ka anbabaxayay oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in wixii tabasho ah ay rabaan inay ku dhammeeyaan miiska wadahadalka warar goor dambe oo maanta ah soo baxay oo ay helayso shabakada wararka qurbajoog dadkum ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dowladda ugu jira goboladaasi aanay ka soo xadirin xafiisyadoodii shaqada iyagoo oo ka jawaabaya baaq ay odayaasha goboladaasi ka soo jeeda ay uga digeen mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan ee ku aftirsada goboladaasi in ay ka xaadiraan xafiisyada dowladda iyaga oo ka jawaabaya mid midayntii maamulada koonfur galbeed ee xalay lagu shaaciyey xarunta madaxtooyada villa soomaaliya oo dhinaca kalena arrintan ayaa mar kale dibadda u soo saaraysaa tabar daraanta xukuumadda xasan sheekh maxamuud oo caalamku aqoonsi maqaar saar ah siiyey akhi artaqimaalaha wadanaga xidhiidhay guud ahaan intaas waxaan kusoo idhaxelaynaa war waxiidan iyo dibaddu aan idinka haynay oo mar kale idinka imaniyay stuudiyaha shabakad ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa
حق وإلهي حق السامح اقتني